Kurida markii ciidanka ammaanka degmada Bardale howlgalo ka sameeyeen kaasiytoo laga xaqiijiyay amniga degmada welibana usoo horkahayay gadoomiyaha degmada Bardale iyo saraakiila ciidanka dowladda howlgalka kureediya maamulka degmada Bardale iyo saraakiila amnigiyo weliba kulanyo wadweeldhadeena sidii lan adkay lahaya ammaanka maalmo ciida ka hor iyo kureedba iyadana kulanka intii usa dareeray lanqodoodii in lagu hortago walyaabo amni darada kasheeno kora gadoomiyaha degmada Bardale Maxamed Isxaaq Xasan Caraasi oo la hadlay warbaahinta yaa ciidanka shildhibanka ka amaanaya shaqada iyo anhayanka shacabka ka dhaqanka degmada Bardale ee gobolka Baya welibana sidoo kale u safareen u sandiray ganacsatada iyo bastoolada iyo qoryaalka aan ku gadna owlaada ciidiya ka dhidheelayana xaqiijinta amniga guud ee degmada Bardale shalay iyo geedkan waa lagu suubay magaalada gudaha maadaama dhideedu ciidi iyadoo la xaqiijiyahaya amniga shacabka iyo dhammaan dadka degmada degan gaabtan wali la habaaraya xaafado bardaala oo guud ahaan haayan wiil oo maadaama diyaar garoohayo ciidi ciidamada shil duwan ee amniga degmada bardaala iyo howlgalkaas iyo baaritaankaas gaabtanka soo geeyaan degmada bardaala taasoo laga xaqiijiyay amniga dhammaan shacabka degmada bardaala wala in xaqiijiyaan mise sheeganaya inayoo shaqayaan maamulka iyo ciidamada amniga sida dardar geliye nabadda horumarka iyo barwaaqada shacabka reer bardaal oo kumaanayaan shaqada fayda ay lahayaan maamulka iyo saraakiisha amniga iyadoo eed iyadoo ku taxadirahayaan nimanka alalankii wala saasaadka amni daro suubay wali codsaanayo wala xiriiraan laama amniga si lanku hortago tan kale wali baaqan diraana ganacsatada oo ciyaalka ka fasahadeen walaan oo bastoolada ahoo iyo walaan oo bombada inad walaan oo la manzuuriyey afghanistan iyo dalkii dalalka carabta burburan oo laka abuuraya amni darada walin sheeganayo mamnuucata halaas ulaatidheel malwayna iyo walaan urigun iyo bestooladun iyo walaan ulaadilku galahayo ganacsigii laka araga insha allahu tilaabo sharci waa fasaman laku qaadeen marka wali fadaanaya in shacabka la shaqeeyo maamulka iyo laamaha amniga nabadilan kasta walanka jirta ciidamada amniga kuma hanagaan shaqada guud ee amniga la wada insha allahu tacaala tan la maado wali isku leeya ilaahi subxaana watacaala tan la maado wali le ciidamada amniga iyo maamulka isku duuba oo xaqiijiyaha degmada bulshada unu shaqadaasaana na egmadi ballantii unu galnayna mee waha inu dowladdu la hoojiyo shacabkaasna la dhibaatayna badqabshooda ku fakeri unu ka dowlad ahaan insha allahu tacaala walaa karaankaana suubiyahayna marka wali fadaan xaafado gudoomiye xaafado insha allahu tacaala iyoon amarka gooni kusoo maata iyo la wadaagan laama amniga walaalayaga si maanta shacabkaas bili barakaysan qariibkaas bajari soomay iyo farxad iyo keenkil iidaan owlaadiyo ma wali surunaa in shacabkaas degmada bardaal ku nool uunu amniga ku shaqeyn ilaahay amni suuqa laakiin walaa dadaal waa taxadire insha allahu saasaa ballantaane